bismillaah kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan rediyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland dhegeystayaal barnaamijka inta uu hawada ku jiro waxaa halkan si toos ah idinkala socodsiin doono anigoo nasteexa xaaji cabdiraxmaan ah mahadi ha ka gaadhee dhanka farsamada waxaa iga kaabaya cabdirasaaq cali cabdulle cabdirasaaq socoto waa tahay dhegeystayaal toddobaadkan ayaan barnaamijka haldoorka haweenka waxaan kusoo qaadanaynaa doorka ay haweenka ku leeyihiin nabadda xasiloonida dalka haweenku waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed kuwaas oo ah udub dhexaadka ay nolosha ku tiirsan tahay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati ayaa waxa ay ka hadashay buugga qorsha howleedka jubbaland ee ku aadan hirgelinta qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lambarkiisu yahay kun saddex boqol shan iyo labaatan ee ku saabsan doorka ay haweenka ku leeyihiin nabadda bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahaygii isugu kaana keenay meeshaan annagoo nabad ah ayaa mahadsan maanta waxaan halkaan isugu nimid ama aan u fadhinno waxaa weeye buuggan oo ah qaraarkii ay gaartay qaramada midoobay oon annagana ka nahay xibin oo bilaabma labada kun iyo labaiyo labaatanka sanadkii hore ilaa labada kun iyo labaatan iyo lixda ayuu soconayaa barnaamijkan waxaa looga faa'iidaysan doonaa waa nabadda sida loo isi lahaa ama nabadda looga shaqayn lahaa sida aan wada ognahay maadaama aan soo marnay colaado iyo barakacyaal iyo maaragtay dhibaato fara badan dalkeenna uu soo maray ilaa haddana aan ku jirno
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba aan uga hadalno doorka ugu muhiimsan ay haweenka ku dhex leeyihiin bulshada iyo siyaasadda wasiiradda haweenka ayaa waxa ay tilmaamtay inay door muuqdo ku leeyihiin haweenka nabadda dibudhiska dalka xoreynta iyo garab istaagidda sidii nabad loo heli lahaa sidoo kale waxa ay ku tilmaamtay haweenka inay ka qaateen doorka ugu muhiimsan ee nabadda taas oo ay u taagan yihiin inay had iyo jeer doorka ugu muhiimsan ka qaataan sidii nabad loo heli lahaa burburkii soomaaliya kadib ayaa waxaa dhabarka u xirtay nabadda sidii looga shaqayn lahaa horumarka intaba haweenka soomaaliyeed sida aan ognahay haweenka ayaa waxa ay kaalin lixaad leh uga jiraan sidii nabad loo heli lahaa taas hadday noqon lahayd ciidanka had iyo jeer u taagan xoreynta dalka iyo nabadaynta intaba waxaa kaalin lixaad leh ka qaatay haweenka soomaaliyeed haweenka ayaa waxa ay had iyo jeer isku howlaan ama isku dhiirigeliyaan sidii ay gacmaha isku qabsan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal nabadeed oo ay ku dhismato soomaaliya iyagoo duruufo badan wajahayo qon lahayd dhanka waxbarashada caruurtooda iyo nolosha reerka haweenka ayaa dhanka kale door muuqda ka qaato siyaasada dalka marwacadar oo ku bogaadisay haweenka doorka ay ka qaadanayaan nabadeynta iyo dib u dhiska dalka ayaa waxaa isla qaatay in la dhiso nabadda khaasatan annaga waxaana qusaysa nabadda jubbaland siday oga qayb qaadan lahaayeen haweenka haweenka waxaa weeye lafdhabarta bulshada boqolkiiba toddobaatan iyo toddobaatan iyo shan inaan bulshada ka nahay baan aaminsannahay waxa ay ku dhacaysa maalin walbana dhibaatada iyo qaxa iyo geerida iyo xanuunka cidda u taabanaya waa haweenka waay taa darteed ayaanu waxaan loo qaatay qaraarkan inaan nabadda ka shaqayno buuggan waa buuggii koowaad sida ay hadda wakiilka u n women master sadiiq uu noo sheegayna waxaan nahay dowlad goboleedkii ama ugu horeeyey ee daah furay ee ka soo baxay waajibaadkii loo diray inaan nahay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka jubbaland waxaan rabaa sida aan wada ognahay barnaamijkan wuu socon doonaa
dhegaystayaal haatanna waxaan isla soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba aad ka dhagaysataan radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland waa hagaag dhegaystayayaal waxaa intaasi inoogu eg barnaamijka haldoorka haweenka barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmi doonno annagoo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa haween horumar gaaray
dumarkeenu arumayn hamigeena miyaan hegsalayba